madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada washington d c haddaba waraysi dheer oo uu v o e da siiyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowra saare ciidanuur ayaa ugu horreyn weydiisay ujeeddada socdaalkiisa iyo xaaladda dalka uu ka yimid aad baad makalo mahadsantihiin v o e washington saad la socoto waxaan imidnay jimcihii waxaan socodkii u badnaa mid huseeya inaan la kulmo jaaridaha reer somaliland ee degan dalka maraykanka waxaan ka bilaabay socdaalkayga caasimadan washington waxaan kaloo mari doonaa insha allah magaalada minnesota iyo seattle iyo columbus ohio afartaa magaalo waaweyn ay ugu badan yihiin jaalidaha reer somaliland ayaan insha allah mari doonaa oon isku xawaaleysan doonaa xaaladda daqan uga warrami doonaa iyagana wixii maaragtay taliya socdaan kala qaadan doonaa waxaa kaloon halkan shalay kula kulmay waxaa jira dad badan oo mar walba noo yimaado wadanka dadka maaragtay maalqabeenada ee dalka raba inay maalgashadaan marka shirkad s g f laidhaa oo halkaa noogu timide oo danaynaysa inay alternative energy-ga iyo waxyaaba badan dalka maalgashato ninkii c o g saacadaan kula kulmay shalay haddaan ka warramo didaan kasoo baxay kasoo baxay nabad baana ka yimiday wanaag wanaag baan ka yimiday runtii kii dalka nabadgeliysu aad ba wanaagsan yahay wax walba muhiimsan waa amniga amniga runtii dalka aad iyo aad buu ii wanaagsan yahay muddo dalkan aan xukuminay shanta sano ku dhow waxaan isleehay dhaqaale ahaan iyo maaragtay dib u dhiskii dalka iyo waxyaabo badan inaan qabanaa yaa muuqata waxaan isleehay kumeedaan khasaarin isbedelkii dalkaan dalka ugu baaqnay waxaan bedelina waxa aada iyo aada u muuqda runtii weeyaan waan gartay dhinaca kale haddaynu eegno hadalhaynta ugu badan ee imika somalilan ka jirta waxa weeyaan dib u dhaca ku yimid doorashada ilaa hadda ma jirto cid mas-uuliyadda qaadatay marka maxaa aragtidaada dib u riday doorashada muddo shan sanadooda maadaama waa hayseen dhaliisha badanee laydin sheegayo ee ah in xukuumaddu ka gaabisay in doorashadu waktigeedii dhici weydo maxaa u sababa mudane waxaanta qabaa kolley wax walba qadar buu ku yimaadaa anagu waxaan qabaa sida madaxweyneha maanta aad ka dhegaysatay doorashada mar walba anagu diyaar baanu hayn waxyaabeenu nooga baahnaan runtii waan diyaarinay hadday shuruuc ahayd iyo hadday ahayd commissionka oo la magacaabo iyo hadday ahayd dhaqaalihii ku bixi lahaa diiwaangelinta ka horeysa doorashada oo diiwaangelinta codbixiyaasha qeybtaan ku leenahay boqolka shan labaatana waxaan kale taa diyaarnay diiwaangelintii madanigahayd oo anagu aan idinaga idinaga caawin anigu waan isleenahay boqolkiiba lixdan waad ka fargarayseen oo ilaa haddana socota waxaan kala diyaar dhaqaalihii isla doorashada diiwaangelinta kadib markaa diiwaangelinta dhamaato doorashada lagu geli lahaa qeybteedii waan waan diyaarinay waxayse kolley wax kasabin kastoo qadar ku yimaadaan haddana waan isleen anagu xagga maadaama aanu shan sano dalka wax bilow ka sameynay anan qabno dalkaiyo shacbiga wax baa aan gashanay waxa annagaa jeclayna doorasho ay dhacdo xor oo xalaala oo aan halka maanta kororsiima laga hadlayo aan shan sano xalaala xel annaga jeclayn marka anagu dhankayga waxbaan ka wax ka diyaar noqotay lakiinse waxyaaba badan waxay iska soo bixi doontaa dhanka waxa dib u dhaw ka yimiday waxaa badan anaga nagu xidhneen baa jira wax badan doonariska naga xidhan baa jira waan gartay inta badan dowladda aada madaxweyne ku-xigeenka ka tahay waxay ku faantaa horumar badan oo ay soo kordhiyeen horumarkaana marka aad tafaasiil ka bixisaan waxay u badan tahay dhismayaal la sameeyey iyo wadooyin la sameeyey oo aan badankooda dowladdu si rasmiya u wada bixin ee ah wax dad weynuhuna uu qeybta ugu weyn ka geystay miyaan la odhan karin madaxweyne ku-xigeen muddadaa shanta sanadooda dowladdii dhexe waxay qabanaysoo keliya shaqadii dowladaha hoose lama oran karo ka sareysaa waxaan kasoo qaadaa siddeed shanta sanad waxaan qabanay waxaa kamid a dhaqaalihii baan korcinay miisaanadii oo aan aada u kordhinay oo halkay konton milyan kasoo bilownay maanta boqol iyo siddeetan milyan sanakan laba kun shan iyo toban ka mareysa haddii aan xitaa dhiiri gelinay ina dadweynihii iyo dowladda wax wada qabsadaan taa awoodba hore looda haynin taa qudheeda anaga anaga ku magaalaha iska kaashadaan dadweynaha iyo iyo dowladduna waa laba nuuc magaalooyinka gudaheegana wax iskaashada dadweynaha iyo dowladaha hoose wadooyinka dibaddana waad ogtahay dalku dal ictiraafiya maaha dal dhaqaalo adduunyada maarata indhaha ka qasta weyaan dal dhaqaalo badan oo dibad soo gala maaha laakiinse resourcekeeda kooban en kas maadaama miisaandiida aan kordhinay oon dhaqaalo urus sameynay waxaan waxaan sameynay markaa inaan wadooyinkii dibaddana inaan anagoo dalka iyo dadweyne iskaashano oona inta badan de anagu aan leenahay waan gartay marka dhinaca kale haddaad eegto waxaad sheegtay in dhaqaalihii aa kordhiseen oo miisaaniyaddii aa kor u qaadeen laakiin dhaqaalaha kordhay kama muuqdo wadanka dhalinyartii shaqala-aan badan baa haysa tahriib baa soo badatay ardaydii iskuullada kuwa jaamacadaha dhammaan markay soo qalin jabiyaan waxaad moodaa inay iminka wada tahriibayaan waxyaabaha ugu badan ee la sheegaya ama ay ka cabanayaanna waxay tahay markuu waxbarashadii dhammaysta ardaygu inaanu helaynin meel kaloo uuga socdo miyaad weydeen qorshe dadkan iyaguna ah xoogooga iyo maskaxdooda iyo cilmiga ay soo barteen looga faa'iidaysto dalkuna uu uga faa'iidaysto tahriibtana ay uga baaqdaan horta shaqalaantu waa wax runtii wadanada horemaray ee caalamku maanta la itiraafsan yahay ay inta badan ka jirto wixii awoodeeda dhaqaale iyo dalka ordinka la itiraafsanayn ee ka xidhan maaragtay dhaqaalihii caalamkii hadday tahay world banki hadday tahay m f t ama iyadoona caalamkii aanu maalgashi badan weli wadan ku sameyno dib uga joogo islaamada somaliland waxyaabaha awoodda ka baxsan maahane laakiin dadaalka oo nooca sameynay waxa weeyaan maanta shaqaalaha somaliland sifar seertiisa waxaan ugu libnahay wax toddoba ka yar muddada shanta sannadood wuu labalaabmay intii ay dhowr iyo toban sannadood oo maarata somaliland soo jirta la qoray laablaabkeed baan qornay taaba dadaal baan ku keenay muxuu ahaa marka qorshayaal fara badan oo sidii maarata shaqaabu loo sameyn lahaa waan ku jirnaa sidii aan maalgashi usoo jiidan lahayd baan ku jirnaa shuruuc badan oo qabyahayd oo maal maalgeliyaad soo jiidaysaan ayaan ku jirnaa laakiinse waxa wixii dhimani waxa weeyaan waxaan rajeynayna sannaa soo socda inaad helno maarata maalgashi sharikada caalamiga maalgashada oo dibada shaqa abuurka wax ka qabta dhaqaalaha sameyna mana qarsoona waxyaabaha bedel wax kamid bishaarkeeda ugeyd ugu nimid dalka boqol kiiba boqol mar baan kordhinay marna boqol kiiba afartan baan kordhinay wax kaloon kordhinay darajadii ciidamada somaliland oo intaas sannadood lagu dhici waaya baan samaynay taasina lacag siyaado ina koskarasiyada ku dhadiyo kunna ku heleen nink ninka alif helay wax ku helay maanta in lacag u dhiganta oo laba iyo toban kun oo somalilaada ilaa iyo ka gaashaanla sare ah oo ku helay sagaal boqol oo kun oo somalilaada oo iyadana ku jirin basic salaryga boqol kiiba boqol la kordhiyey ee sanadkii labaadana boqol kiiba laatan la kordhiyey tisiyada oo gunno ah gunno darajo dhinaca kale markaad eegto dowladda aad ka tirsan tahay aad madaxweyne ku-xigeenka ka tahay waxaa lagu dhaliilaa siyaasadda arrimaha dibadda inaa aada ugu liidataan marka bal ka waran xidhiirka idinka dhexeeya wadamada jaarka ee geeska afrika ku yaala iyo wadamada caalamka oo la sheegay imika inuu hoos aada ugu dhacay wallahi taas kuma qabno anagu maleesha anagu ma qabno wadanada jaarkaan nahay saaxiibnimadeedu wax wax kusii kordhay meel wax ka dhaca ma jiro hadday jabuuti tahay hadday etoobiya tahay hadday kenya tahay waxa waxa waxaan lehay wax ka dhaca ma jiro siyaasadda arrimaha dibadduna waa mid cad dadaalkeeda waan ku jirnaa dadkusa waxaa wixii raagaaba dhibtiisu ka leeyahay maadaama dadku maaragtay higsi dheeran somaliland ay qabto oo ay caalamka ay rabtay ina aqoonsi ka hesho ina beesha caalamka kamid noqoto muddo dheer jiitamay taa unbaa keenaysa dadku is-anaansiga keenaysa laakiinse waxaan leenahay inagu muddadaan joogna waa tahay fatahyaar ma ay gaadhaysa inay dalka ingiriiska degmooyin kamid a degma degmada sanadka hore ku dhawaaqda inay ictiraafto degmadii labaadna ay maanta ay ku dhawaaq ay ku dhawaaqday khamiisdii weyto waxaan rajeynaya sweden imka laga dhawaaqo marka degmooyin kamid a inay ictiraafka in la ictiraafo somaliland marka waxaan islahay tallaabooyin badan baad hore u qaadeen mar islahay laakiinse dadkuse ee dhaliili mar walba way jiraysaayo kolba ninkaa ushahaya waa la dhaliilaya ninka dibadda jooga dhaliisoo wada un waan gartay marka ee degmooyinkaasi ka mid a ama magaalooyinkaa ka mid a dalka britain ee ku dhawaaqay golayaashooda deegaanku inay somaliland aqoonsan yihiin macna intee leeg bay samaynaysaa kole so waxay tadaa kunka tallaabo tallaabo waxay ku maamusaata kunka tallaabo tallaabo ka bilaabmaan waxa weeyaan waa tallaabo hore loo qaaday waxay wax ka taraysaa labada magaalo sheffield iyo cardiff ee laga dhawaaqay somaliland la aqoonsado waxay noqonaysaa un tallaabo hore loo qaaday oo yoolkii somaliland tiigsanaysay bilow ah waxayna leeyihiin saameyntooda kuleeyihiin dalkooda u k great britain saameyntooda kuleeyihiin waxaan qabaa markaa taasi inay keento marka dambe dooda soo gaadho dowladda dhexe iyo maarata golaha baarlamaanka ee u k ina soo gaadha arjena marka gudaha waddanka aynu ku noqono gobollo badan oo laydinka soo doortay adiga iyo madaxweyne axmed maxamed siilaan iyo adigoo madaxweyne ku-xigeenkiiya ayaanay maanta suuragal ahayn in marka tayramkiinu dhammaado doorasha ka dhacdo sida gobolada bariga somalilan oo kale oo haatan lagaga dhawaaqay maamulka khaatumo inta aad joogteen waxqabadkiina aad dayacdeen miyaanay ka mid ahayn goboladaasi oo hadda ka horna doorasha ka dhacdo idinka laydinka soo doortay maantana maamul kale ka jiro oo aan shaqo ku lahayn somaliland horta aan kusaxaya horta maamulka khaatume abuurmay waa maamul dibad wareega waxaa jira iminka deegaano badan oo bariga ah oo markii hore aan doorasho ka dhicin oo maanta ka dhici doonto way kamid tahay xudun kamid tahay way kamid tahay taleex kamid tahay way kamid tahay maaragtay bariga sanaag marka maamulka khaatume magacun buu jiraaye dhul cusub oo maarata soo gaadhay iyo dhul cusub maarata somaliland maanta saameyn kuleeyahay ma jire waa maamulkaa wareegaya laakiin haddana jiritaankooda lama dafiri karo waa dad tabashooyin badan oo ay sheegeen iyo dagaallo halkaasi ka dhacay aawadeed go-aan ku gaadhay siday sheegeen inay samaysteen maamul u gaara oo ka jira deegaamadaasi awood badanna haatan somaliland halkaa kuma laha sida muuqata marka bal arrintaa ka waran runtii maamulkuna saan ku sheegay magacaanu buu jiraa laakiinse ma dadku inta badan waa reer somaliland tabashadooduna mar walbay furan tahay diyaar baan u nahay inay iyagoo sii somaliland aan ka wada hadalno wixii tabasho ay rabaan gubashii nabadan horaan u fidinay iminkana meel fiican bay maraysa halka maaragtay labada degaan ee ugu dhibta badan leh ama dhibaatada badan ka dhacday waxay waa qorlugod iyo buhoodle tiina meel wanaagsan bay ka maraysaa maaragtay dhaqankii meel fiican bay umaraysaa geedkooda hoosta hawsha ku dhamaystaan wixii dhex maray iyaga annagoo tafiyaasaan ka shaqeyno walaalayaga gacan dee mar walba gacantaan u fidina aan usoo dhaweyno oo gobolkooda iyo iyo maaragtay somaliland ay kamid ahaayeen aan ku ay kusoo noqdaan waana dhg dhegahn furanyihin markasaba tabashada u furanyihin waan gartay dhinaca gobolka awdal oo aad adigu kasoo jeedo ayaan jeclaan lahay ina dhowr su-aalood kaa weydiiyo gobolka awdal salaadiinta iyo waxgaradka in badan bay waxay kusoo celceliyeen in aanay saamigii ay xaqa ulahaayeen kulahayn somalilan adigu waxaa tahay madaxweyne ku-xigeen maxaa wax uga qaban weydeen cabashadan soo noqnoqonaysa waxaan mal waad la socotaa warbaahinta odayaasha cabashadoodii ama tabashada bidaanku meel walba waa la cabanaya meel walba hole waxaan haynaa yaa iska yar waxa la hayo iyo waxa iyo rabitaanka ummadda reer somaliland waxay rabto yaa kala badan laakiin cabashada waa la tixgeliyey tiina wax badan baa imka laga qabtay saa la socoto maaragtay wasiiradii oo la kordhiyo xaggii maarata jananadii wax maarata lagu soo daro hay-adii madax banaana wax kor loo qaado wasiirada qudhooda sidaa sidee dadku ay u yaqaanaan wasiirku magaca kole waa wasiir haddana lakiin waxa laga yaba dadku inay lahaan wasaaradaha kale waaweyn haddii wasaarada waaweyn lahayeenna wasaaradii waaweynna waa la geeyey ree awdal marka tabashada yani tallaabo hora loo qaado waa tagay intii badnayd waa laga jawaabay wixii kale dhimana kolba intii awoodu gaadho waa wax laga jawaabi doono ma mid dagaal laga fursanaya maha waa mid walba diyaar loo yahay hadday tahay galbeedka iyo haddee bariga tahay iyo iyo haddee maarata gobolada dhexe tahay ba cid kastoo wax tabareysaba
waan gartay marka imika waxaa jira nabadgelyo xumo gobolka awdal ka soo korodhay barasaabka gobolka awdal master ramaax oo isaguna warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay in hub laga soo dirayo dibadaha in lasoo gelinayo gobolkaasi awdal wuxuu si gaara carabka ugu dhuftay magaalada minneabolis gobolka minnesota oo aad kusii jeedo dad degan oo reer awdalihi inay lacagahaasi hubka lagu soo iibinaya soo iibiyaan gobolkana ay xasilooni darro ka wadaan arrimaha adigu maxaad kala socotaa runtii horta wax si aada usii waaweyn maaha runtii qori iyo laba qori oo qof ay iibsanayeen oo lagu qabtay runtii arrintaasi dadka u baxay inay inay maarata somaliland nabadgelyada wax yeelaan dad nabadgelyada wax yeeli kara maaha waa wax shaksiyaad ku kooban arrin gobolka loo loo loo nisbeyn karo ama miisaan badan ku yeelan karta maaha marka taasi wa wax weyn oo aynu qiyaasno maaha wayna jirtaa horta meel walba dad sharwadayaala oo jooga ama minnesota joogaan ama ingiriis ha joogaan ama yurubtale ha joogaan dad mar walba sharwadayaala oo wanaagga iyo horumarkuu muuqanin way iska jiraan oo halkii ay maanta dadkooga iyo dadka uga tari lahayeen horumarkooda iyo wanaagooda ka tari lahayeen ee dhibaato ku tale u jiraa laakiinse wax aada u weyn arrin aada u weyn ma runtii laakiin hore umay jiri jirin midana madaxweyne ku-xigeen dad reer awdala oo hub intay soo iibiyaan gobolka soo geliya dadka jaaliyada reer awdala ee qurbaha joogtaa wax badan waxay ka qayb qaateen dibudhiska dhinaca waxbarashada caafimaadka cusbitaalada horumar bay gaadhsiiyeen maanta maxaa keenay qaarkood inayba lug ku leeyihiin jabhado laga sameeyey gobolka iyo in hub la soo gelinayo oo haatan magaalooyinkii dhexdoodii lagu qabanayo hub waaweyn oo la kala iibsanayo
koley waa dhacdooyinka maaragtay insi ama waxyaabaha u iska dhacaan waana kore qof iyo laba iyo saddex ee arrin tale u bareeray oo waxbaan u baxayna yidhi oo somaliland baan ka noqona yidhi waa way jirtaa wayna jiraysa somaliland dad afkaartooda maaragtay ama afa ka hadlaan ama de waxbaa dagaalama dhahdaan fikirda somaliland ka duwan oo qaato fikir ka duwan way jiraan kuwii walba noocaha kama duwana wax saameyn weyn ku yeelan kara ma saa sheegteen dad qurbajoogga reer somaliland ama qurbajoogga reer awdal waxaan kuwii horumarka ugu badan ka ka qayb qaatay kuwii dalkani dhisay ba hayeen kuwii awdal dhisay ba hayeen kuwii jaamacadaha maalgeliyay ba hayeen maantana boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sidiiba ugu taagan horumarka iyo iyo si dalkooda u dhisi lahayeen boqolkiiba hal iyo boqolkiiba laba fikrad qaldan qaatayna waxba kama waxba kama bedeli karaan maaragtay masiirka somaliland iyo masiirka reer awdal waan gartay marka maadaama oo siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday aad tihiin weli hawshaa intaad gacanta u qaadeen oo aad iska aragteen oo aad gunta u dhaadhacdeen xaqiiqada jirta iyo wuxuu salka ku hayo kacdoonkaasi ma iska xaaluuraysateen
waxa noo kala qarsoon ma jiro laakiinse qof iyo laba khaldame oo guuraha ka u baxay oo dadka taladoodii ka baxay waxa waxay dhahaan dalkan iyo iyo gobolkan gobolka awdal iyo soomaalida ka dhimi karaan yaanan jirin laakiin dadku baan kule maadaama intii badnayd boqolkiiba sagaal iyo sagaashan awlna soo dhiseen dalka imikana dhisayaan nin iyo laba boqolkiiba maaragtay fikra gaara qaatay dalkan waxba kama dhimi karaan marka iyaga maxaa tahay maxaa idinka meelaya qorshuhu muxuu yahay iyaga lagu waajahayo waxa weyan qofka hadduu dee dagaal diyaar garoobay oo raba inuu ummadda nabadeeda iyo xasilnooda wax ka bedelo dee dawlad baan nahay oo nabadgelyada dawla dawladda ayaa ka mas-uuliyana inay ilaaliso shacabkeeda iyo dadkeeda waan gartay ugu dambeyntii dhinaca soomaaliyan jecel inaan wax kaa weydiiyo wadahadalkii ugu dambeeyey wuu burburay rajo ma laga qabaa in wadahadaladii mar kale soo noqdaan mise sidaasi ayay ugu dhammaatay oo mar dambe kulmi maysaan laba dal oo walaalaa hayno shalay si nabada oo walaalnimo isku tiga cidna isku qasbin maantana waxaan jecel lahay naguma kaa inaan wadahadalka waxaan u jecel lahay in maanta labada dale walaalahaynu noqono oy nala gartaan walaalahay soomaaliyeed inay dantooda ku jirto annagoo dawlad madax banaana iyagoon dawlad madax banaana saasaan wax ugu tari karnaa oo maanta dhibaatadooda dhammaan la shan iyo atanka sannadood waxay ku dhammaanaysaa iyagoona maanta noo arkay walaalahood ula yimiday dal walaalnimada ula yimiday maantana iyo dal madax banaan oo sidaa dawladdii jibuuti maanta dal madax banaan u tahay ee maanta wax u tarayso iyo annaguna wax u tari karnaa marka annagu wadahadalkaan ka dantaan kalena waxa weeyaan sidii aan walaalahay ugu qancin lahayn inaan labadii dal ee walaalaha ee awalba midna talyaaniga gumaysanaya midna ingiliis gumaysanaya ee jaarka ahaa inaan noqono mar walba aan dantan kale nahay nagu wadaafay tahay
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo isagoo ku sugan magaaladan washington khadka telefonka ugu warramayay sahra ciidla nuur